asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu muddada dheer kobtan ku wadaagno innaga oo qaybo fara badan iskala eegna teenan maantana waxaan dhahaynaa waxaa la yidhi saddex waa ceeb xubintana waxay ina leedahay saddex waa ceeb waa saddexdee saddexda ceebta waxaa la yidhi saddex waa ceeb idabdarro hore orodxumo dambe iyo eed sheegasho reegta saddexdaasuba waa ceeb aad ugu fiirsa dhegaystow waxa weeye marka lagu leeyahay idabdarro hore waa inaad marka horeba gardarooto oo adigu aadan idib lahaanin weligaana ninka khaldan ee khaladka ku horreeya inaad ahaato wey taa iyadii ceeb weeye waxayna ceeb ku tahay adiga noloshaada iyo jiritaankaaga gartaada iyo dawgaaga ayay ceeb ku tahay waa midda koowaad taa iyadiihi waa ceeb ayaa layna yidhi waa edabdarro hore taasi waa ceeb waa midda labaadee orodxumo dambe orodxumo dambe waxaan xasuustaa laba nin baa maalin afka ka wada hadashay anna meeshaan taagnaa saashow labadooda mid yara fulaya maaragtay qolada maaragtay afluulatada gacanqaadka leh aa inta yidhi ninkii feer qad ku siiye oo meelahan kaga dhuftay nin buuranna wuu ahaa yuu bahal orod isi siin daayey markuu orday anaa qosol la bakhtiyey ninkaas suu orday iyo nin cayiloonna wuu ahaa bataq bataq bataq bataq bataq anoo ilaaha uusan dhinac u dhicin unbaa ilaahay niman kale ku bixiyey oo maaragtay ninkiioo dee inta jaanis ka helay webta ku hay unbaa laga soo gaadhay saasaa lagaga qabtay isagaana lahaa gacanqaadka ogow orod xumadan dambena isagaa lahaa ee bataq bataqda midda labaad waxaa weeye orod xumo dambe midda hore maxay edabdarro hore dee adaa edabdarrooday markii hore waa kow haye orod xumo dambe oo bataq bataqdii oho inta lagu soo qabto dhawarkii qadaadka lagaa tumi oo lagu bahadilo haddii la doono jilaafata inta lagu dhigo aad beerka ku soconi taasna waa inkaar kale oo wax loo baahan yahay iyana ma ahan waa midda saddexaadeh eed sheegasho dambe inaad iska eed sheegato oo intaad laba khalad gashay ama khaladaad badan aad gashay aad arki weydo aduu khaladkii aad gashay oo aad dhahdo saasaa la ii yeelay saasaa la ii galay waxaasaa laygu dhuftay saasaa la ii xumeeyey aad iska eed sheegato khaladka qofkii lahaana uu adiga ahaa aadan ogeynna khaladkaagii saddexdaasba waa ceeb sidaa darteed bay soomaalidu waxay leedahay waxaa la yidhi saddex waa ceeb edabdarro hore orodxumo dambe iyo eed sheegasho reegta saddexdaasiba waa ceeb ayay ina leedahay xubinteennan murtida maanta sababtoo ah marka hore haddii dee adigu aad edabdarootay ha orod xumaanin haddaad orod xumaatana ha eed sheegan saddexdaasba wax loo baahan yahay ma ahan haddii kalento ceebo fara badan oo aadan ka fiirsanin ayaa ku soo daakhili doona kuwaas oo ah kuwa adiga deris kula noqda ama sumad kugu noqda loomana baahna haddii aad tahay qof weyn midaan dhowrsanin ama afluulata leh ama idabdarooda ama orod xumaada ama eed sheegta saddexdaasba looma baahno haddaad saddexdaasba ku caddaato ama dhaqamada noocaasa aad yeelato waxaad noqonaysaa qof feexu ku taallo ama haddii eebba idmahayo uu faraati ka soo booday amaba hawlihii caalamiga ah ee soomaalidu ay dadka ku xaman jirtay laga helay mid noocaasa ayaad noqonaysaa inaad saa noqotaana dee kuuma wanaagsano mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteennan murtida maanta ciidamka iib waxaa la yidhi dhib korkii laguma doodo dhib korkii laguma doodo